barnaamijka dhallinyarada maanta
halkani waa washington laantaaf soomaaliga ee v o a oo aad ka dhegaysanaysaan mawjadaha gaagaaban efemyada magaalooyinka qaar iyo caalamkao dhan oo ad nagala socotaan boggeenna internetka ee v o a somaly com
duhur wanaagsan dhegaystayaal dhammaantiinba waa arbaco shanta bisha sebtembar sanadkan waa laba kun iyo siddeed iyo tobanka idaacaddeena duhurnimo ee barnaamijka dhallinyarada ee maantana waxaa halkan si wada jir idinkaga soo jeedinaya xuseen barre aadan iyo aniguaa ibraahim xasan daanduray
qodobada aad idaacadeena duurnimo ku maqli doontaanna waxaa ka mid a shaqaaqooyin dhowaan ka dhacay magaalada jigjiga oo saameeyey dhallinyarada wax ka barata jaamacadda jigjiga aan geli jirnay toddobada fiidnimo kale hadda lixda maqribnimo markay gaadho magaalada waa bento toddobada meelaha markay gaadho wax jaamacadoo la dhiganaya ma jirtaba markaasaa laasigeed macalimiintii noo dhigi jiray waxay ahaayeen etoobiyaan marka iyaga laftigooga way iskaga baxeen marka jaamacad saasa u xidhantaba
waxaa kale oo aad maqli doontaan dhallinyaro ku sugan boosaaso oo bilaabay olole ay suuqyada kaga ururinayaan badeecooyinka dhacay
heesihii ayaa iyaguna sidoo kale aan meesha ka madhnaan doonin
xubintii ciyaarahana waan idin haynaa hase yeeshee marka hore waxaad ku soo dhowaataan warkii dunida
garsooraha uu madaxweynaha maraykanku u magacaabay inuu xubin ka noqdo garsoorayaasha maxkamadda sare maraykanka bret cavano ayaa mar kale maanta hor iman doona golaha senadka garsoore bret cavano ayaa u sheegay guddida garsoorka ee aqalka sanadka mar uu hor yimid maalintii shalay in shaqada garsooruhu ay tahay inuu fasiraad ka bixiyo sharciga balse aanay shaqadiisu ahayn in uu isagu sameeyo sharciga
xogeyaha arrimaha dibadda ee maraykanka mike bombeo ayaa waxa uu tegey maanta oo arbaca dalka bakistan halkaasi oo wadahadallo heerkoodu sarreeyo oo kula yeelanayo dowladda cusub ee islaamabad kuwaasi uu lagu sii xoojinayo xiriirka labada dal oo meel xun gaaray sanadkii lasoo dhaafay bombeo oo kula hadlayay shalay wariyaasha diyaaraddii u sii raacay bakistan ayaa waxauu sheegay in labada dal ay tahay in ay wadajir u baadigoobaan wadiiqo dib loogu hagaajinayo xiriirkaasi wafdigaasi ayaa wadahadal rasmi a waxa uu la yeelan doonaa wasiirka arrimaha dibadda ee bakistan shaah maxamed qureishi iyadoo la filayo in kulamana ay la yeeshaan ra-iisul wasaaraha dalka bakistan imraan khan iyo taliyaha ciidamada
halkaad dhegeystayaal nagala socotaan waa laantaaf soomaaliga idaacadda v o a shaqaaqooyinkii bishii hore ka dhacay magaalada jigjiga ayaa sababay in ay saameynwaxbaraoay saamayso waxbarashada jaamacadda jigjiga kadib markii ay barakaceen qaar ka mid a ardaydii halkaasi wax ku baranayay ardaydaasi qaarkood ayaa gaadhay magaalada hargeysa sida ay warbixintan ku faahfaahinayso wariyaheena sagal mustafe xasan kadib rabshadihii ka dhacay magaalada jigjiga ee xarunta dowla deegaanka soomaalida etoobiya waxay saameysay dhallinyaro badan oo wax ka dhigan jirtay iskuullada iyo jaamacadaha jigjiga iyo weliba guud ahaanba deegaanadaasi magaalada hargeysa waxaan kula kulmay mid ka mid a ardaydaasi saameynta ay ku yeelatay waxaanan ugu horeyn weydiiyey magaceeda walaal magacayga waxaa laydhaha ilhaan cabdilaahi ilhaan waxaad ka mid ahayd ardaydii wax ka dhiganayay magaalada jigjiga intaanay rabshaduhu dhicin qeybtaad dhigan jirtay walaal waxaan dhigan jiray maalinja matiga maalinja matigaan dhigan jiray akoonta waan ahaa markaa sanad iyo badh ayaan dhiganayay waxaa kaloo aysii harsanaa sanad iyo badhbay ahayd waxaan geli jirnay toddobada fiidnimo kale hadda lixda maqribnimo markay gaadho magaaladu waa bento toddobada meelaha markay gaadho wax jaamacadoo la dhiganaya ma jirtaba markaasaa laasigeed macalimiintii noo dhigi jiray waxay ahaayeen etoobiyaan marka iyaga laftigooga way iskaga baxeen marka jaamacadda saasa u xidhantaba marka sidaasaa maadaama jaamacadda ay xidhantay ma jiraa waqti ama time laydin sheega oo laydinku yiri waa lagu soo noqonayaa may ma jiro laakiin ardayda hadda waxa ay sheegayaan ama ay leeyihiin laba bilood kadib bay leeyihin laakiin hadda wax jaamacada oo la furay oo la dhiganayaa ma jirto
ardaydii dhiganayay ama aada sila dhiganayseen jaamacadda oo kale aduu magaalada hargeysaad soo qabatay iyaga ma jiraan dad rabshadihii wax ku noqday oo kale ee ka dhacay magaalada jigjiga haa wallaahi way jiraanoo wiiliya gabadh maxay aheeday markaa jaamacadda kasoo baxay jaamacadda rishbadu ka bilaabantay ardaydii kasoo baxay wiiliya gabadh ayaa jiray bajaaj waxay raaceen markaa nin xabashiya wado meesha kiniisadoo kaleu la galay gabadhina waa la faraxumeeyey wiilkiina uu dhintay marka wax jaamacada ardaydii way kasoo wada tegeen gebigoog waxay joogaan somalilan soomaaliya qaar baa iska wada kala tegin marka wax jooga hadda oo wax dhigtahay ma jirto marka wallaahi saamiin weyn bay nagu tahay hadda anagu ardaydinahay saamiin weyn bay idinku yeelatay waana dareemi karnaa ardaydaasi inanka dhintay iyo gabadha la fara xumeeyey ma jaamacaddiina haayeen haa jaamacaddeeda hay ahaayeen laakiin isku galaas maanu dhigan jirin jaamacaddeeda ah markaan kasoo baxnoo kale ayay geli jireen marka waqtigan anagu kasoo baxayn iyaguna geliyen barashbadu bilaabantay marka orodkay ordeen isku markaa jaar bay ahaayeen ayay bajaaj raaceen taas markaa ku dhacday waa sidee xaalada kale ee magaalada jigjiga ee dhinaca waxbarashada oo kale sidee idinku socotaa ilaa hadda wallaahi maxay waxay ku socotaa dee hadda ardayda way ka wada kala baxeen waxa jooga waa hooyo iyo aabbo unbaa jooga wax dhalinyar ah magaalada socotood ku arkaysa way yaryihiin wax mida kale waxbarasho hadda la furo oo la dhiganayaa ma jirto xalay u dambeysaan la hadlayay laba bilood kadib unbaa la wada leeyahay marka lixda maqrib maadaama magaaladu bandoo noqonayso wixii ka dambeeya ardayda jaamacadduna waxay geli jireen toddobada iyo barhka sideed saasaa loo geli jiray
jaamacado maalintii la dhigta magaalada jigjiga may way jiraan labada duhurnimo laakiin ardayda akoontigoo kala dhigta ee maalin jimatiga toddobadii barhkaan galnaa sideed iyo barhka saasaa loo galgalaa marka wax jaamacado hadda la dhiganaya wallaahi ma jirto marka jaamacadda laga yimaado waxbarashada kale ee hoose dugsiyada hoose dhexe iyagu ma lamid baayo iyaguna way xidhan yihiin wakhtigan mise iyagu way furan yihiin maadaama maalintii la dhigto maya hadda wax furin ma jirto sababtoo ah waxay ahaayeen ay u badnaayeen macalimiinta dhigi jiray etoobiyaan etoobiyaankii baa ka wada baxay marka hadda waxa soomaali weeyaan inkastoo fasax markii hore lagu jiray hadda laakiin wax waxbarasho hadda weli bilaabantay ma jirto
macalimiinta gebigooduba waa etoobiyaan miya etoobiyaan haa way isku jiraan etoobiyaan bay laakiin u badan yihiin marka etoobiyaankii baa ka baxay weli mayna soo noqonin marka wax la bilaabay ma jirto sida dugsiyada lacagta lagu dhigto oo kale etoobiyaan baa iska lahaa ardayda kuwaas u badan yihiin maxay aheeday sida iskuulka raamboyo kale markaasaa laasigeedo in hadda wax la bilaabay ma jirto ugu dambeyntii maxaad rajeynaysaa iyaad aada rajeynaysaa wallaahi waxaan rajeynayaa in maxay aheeday sidii ay kilka shanaad u ahaan jiray oo kusoo noqdo nabadgelyadii xilli kastaan iska socon jirna haddaan ardadeedana waxbarashadeedii aanu qaadan jirnay ayaan rajeynayaa inay saasoo kalena kusoo noqoto insha allah
aaday umahadsan tahay sagaal mustafa xasan oo magaalada hargeysa ku wareystay mid ka mid a ardayda wax ku baranaysay jaamacadda magaalada jigjig halkaad nagala socotaana waa v o a
dhallinyaro iskood isu xilqaantay ayaa suuqyada magaalada boosaaso waxay ka bilaabeen olole ay ku ururinayaan cuntooyin iyo cabitaano dhacay ee lagu iibiyo meelo ka mid a suuqyada magaaladaasi warbixintan waxaa noo soo diray wariyaheenna yuusuf maxamuud yuusuf dhallinyaradan ayaa ah koox isugu jira wiilal iyo weliba gabdho kuwaasoo ku labisan dareyska u eg kan dhakhaatiirtu ay xirtaan waxayna dhallinyaradaasi gaaf wareegaan meheradaha ganacsiga iyagoo sooqa qabanaya soona ururinaya waxyaabaha dhacay ee kala ah cunooyinka sharaabka iyo weliba daawooyinka waana markii ugu horraysay dhallinyaro isxilqaamay ay ka sameeyaan gudaha magaalada boosaaso barnaamijkani haddaba waxaa v o a arrimahaasi uga warramay siciid maxamed qoslaaye oo ah madaxa fayadhowrka dowladda hoose ee degmada boosaaso ugu horreynna waxaan weydiiyey waxyaabaha ay dhallinyaradaasi qabtaan bismillahi raxmaan raxiim niu dhallinyaradan waa dhallinyaro u tababaray loo soo tababaray qaabka fayadhowrka kaas oo ku saabsan macnihii dareeraha wix dareeraha biyaha expiredate-ka dhaawada dhacday wix la mid ah ololahaas oo haddeer muddo intii guddoomiyaha cusub yimi si dardarle aan u gelinay oo macnihii maca tababarka iyo iyo howlgalkuna macnihii mar bay wada ahaayeen wayna socotaa haddii dhallinyarada ee halka ay tagaan oo waxyaabaha dhacay ee maciishadaha ay ka soo guraan waa halkee waxa weeye badana majority waxay u badan tahay ganacsiga meheradaha ganacsiga oo dadku ay caadaysan aan la baari jirin horey aan loo baari jirin oo macnihii dee iyaga xumaanka ma aha amase wax dhacyagada aysan ka ahayn oo wax la ilaawey oo meeradaa iska oolaa oo kaleeto macnihii bay u badan tahay majority boqolkiiba sagaashan markii laga soo qaado halkii la geeya Een, degmadaa la keenaa hool baa lagu ururiyaa kadibna markay badato ay inta fiican noqoto gaadiid baanu ku qaadnaa waxaanu geynaa godka een, lagu gubo qashinka waa kaa waa markii ugu horreysay barnaamij noocaasa boosaaso laga bilaabo maxaa maxaa idinku kalifay marka inaad barnaamijkan bilowdaan wallaahi een, de- fayadhowrka weligiis degmada boosaaso waa ka jiray laakiin een, kalifka iyo in hawshaasi fusho ha ha iyo sha- baahida shacabka oo dee nooga timi shacabka qeeldhanaan nooga timi shacabka dhalinyarada markay soo qabtaan ee shaqooyinkaasi ma dowladda hoose ayay ee, muxuu ahaye ugu tegayaan ee, dhaqaalaha ay helayaan mise waa dad iyagu isku xilqaamay oo si ee, muxuu- mutadawacnimaha dadka ugu shaqaynaya waa dad isu xilqaamay oo si mutadaconimaha dadka ugu shaqaynaya wixii aan howlgal ah amase een, fu- fulinana waxaa iskale dowladda hoose wixii dhaqaala ah oo ay ku baxayaan dowladda hoose iskale ha dowladda hoose iskale wixii dhaqaale ah ma jirtaa marka intaad barnaamijkan ku guda jidheen adiga iyo dhalinyarada kale in ay idinsoo wajahday ee, caqabado lid ku ah hawsha aad bulshadu haysaan haa way badan tahay oo macnii dee dadku uma bislaa een, faydhowr oo waxay ku odhanayaan in haddaad ganaxdo mabaaddaa naga qaadaysaa een, meherada baaristeeda ba- dhibaato badan caqabad badan baa kaaga imanaysaa waa la baranayaa laakiin haddeer laakiin caqabado badan way nagala soo kulmeen ilaa iyo imisa hawshan wadeen haddeer haddeer waxaan wadnay een, muddo ilaa sanadku dhawaad haa waa kaas Way, ugu dambeyn ee, imisa weye dhallinyarada ee aad barnaamijkan ee, u abuurteen tiimkan wuxuu ka kooban yahay afar tiim tiim wuxuu shaqeeyaa habeenkii tiim wuxuu shaqeeyaa een, maalintii een, inta kaletana odhad ahaan bay u gashaa magaalada oo waxay soo baadhaa een, dhac- caawo ka- waxa berri laga howlgelaayo maantoo kaleeto baa isagoo odhada oo dharcada suuqa ku jiraan waye goorma ama xilli maad ee, qorsheynaysaan inta badan waxaa la yidhaahdaa ama shaqada hadda haysaan waa in waxyaabihii hore ee dhacay ee, laga soo guro goobaha ganacsiga iyo xaafadaha ama dukaamada iyo goobaha ganacsiga ee waaweyn marar badan waxaa la dhahaa ee, dekedda boosaaso waxaa ka soo degaa ee, maciishado dhacay oo gudaha boosaaso soo gala dadka laga iibiyo iyo ganacsatada taas goormaad dekedii tegaysaan oo la kaashanaysaan waaxda tayo dhowr Een, waxda tayo dhowrka wadashaqeyn baa naga dhexaysa oo macnihii dee qaabka wadashaqeynta nooga dhexayso wixii dhacay ama wixii dekadda ay ku qabtaan way nala soo socodsiiyaan Een, goor dambe oo aanu tegaynaa maba jirto haddeeraa wada shaqeyn naga dhexaysa haddii aysan macnihii wax kaleeto oo khilaaf aysan iman waayo ma jidhaa marka qaar ka mid a dadka inay iibsadaan ama ganacsatada laftigooda aysan ogaanba in dadkan ay ka iibiyeen waxyaabo dhacay oo dadku ay qaataan shacabka waa badan taasi waa jirtaa Een, boqolkiiba boqol bay weliba badan tahay taasi Een, because dee dadku looma bisla oo looma tababaran haddeer kadib baa laga yaabaa inay waxaan iska daayaan laakiin way u badnayd awal maxaa tallaaba qaadaan waan ganaxnaa een, xarig baanu samaynaa maxkamadda weli ma gelin laakiin hadda kadib waxaan jeclaa inaan maxkamadda soo taagno ganax sharciga waafaqsan iyo xarigna ay ku dhacdo wixii ka dambeeya digniino badan baan haddeer bixinaa dhallinyarada kula shaqaysa maxay isugu jiraan wiilal iyo gabdho een, u tababaran een, faydhoorka waxay baxaan aroortii habeenkiina waa shaqeeyaan een, kuwa dharcada oo qaab ganacsiga u shaqeeyaana waa jiraan nin oo oo intay shirkadaa u tagaan nin ganacsi ahaan u weydiinaya ma fahamta oo si saydinima macnihii u soo- u shaqo taga waa markii ugu horreysay ee ka hawshaas ka howlgasho oo bosaas ah dhallinyaradan oo si iskooda isku xilqaamay ayaa maalmahan magaalada boosaaso waxay ka wadeen olole ay ku soo qaqabanayaan waxyaabaha dhacay ee ganacsi ahaan u yaalla magaalada boosaaso markaasi kadibna waxa ay ku soo gubaan meel magaalada ka baxsan si aysan dadku u isticmaalin yuusuf maxamuud v o e boosaaso halkaad weli dhegeystayaal nagala socotaan waa laanta af soomaaliga ee v o a aynu ku wadanasanno codka fanaaniinta ikraan caraale iyo cabdi holan iyo heeskoodii xasili
وحشوكايو اسرقاكاو الفحول العين
heestaasi xasili waxaa wadajir ugu luqeynaya cabdi holland iyo ekraan caraale halkaad weli nagala socotaan dhegeystayaal waa laanta af soomaaliga ee v o a oo haatana toos ugu dhegeysanaysaan washington barnaamijka duurnimo ee dhallinyarada haatana ku soo dhowaada xubintii ciyaaraha waa kan maxamuud mascade
wanaagsan dhegeystayaal dhammaantiinba kuna soo dhowaada xubinta ciyaaraha idaacadda duhurnimo haddii aan ku bilaabo waddanka sbain magaalada barcelona garoonka camnu stadium ayaa ciyaaryahanada kooxdaasi waxaad moodaa inay maamulka iyo macallinkaba iyagu ay soo dhaafeen markay timaado doondoonista ciyaaryahanada ciyaaryahan luis wares oo la hadlayay warbaahinta e s b n ayaa waxa uu sheegay in garoonka camnu stadium lagu soo dhoweynayo ciyaaryahan bolbogba haddii uu ciyaaryahankaasi go'aansado inuu isaga tago kooxda kubadda cagta ee manchester united hadalkan suwarez ayaa imaanaya toddobaad uun kadib markii ciyaaryahanka kale ee b k isna hadalkaa lamida uu warbaahinta u sheegay isagoo xusay in ciyaaryahan buulbagba laga soo dhoweynayo garoonka camnu stadium xilli ciyaareedkan intaanuu bilaabanin ee suuqa kaliibsiga ciyaartayda u furnaa ayaa kooxda kubadda cagta ee manchester united iyo xurgufta u dhexaysay ciyaaryahan buulbagba weliba waa macalinka morinia ayaa waxaa soo baxay warar sheegayey in kooxda barcelona ciyaaryahankan ay dhowr mar isku dayda inay kooxda kala soo wareegto manchester united hase ahaatee aanay u suuro gelin arrintaas hadalkan luis wares ayaa waxa uu muujinayaa in weli camnu stadium laga doonayo ciyaaryahan bolbogba suwares oo sida aan sheegay la hadlayay e s b n ayaa waxa uu xusay in ciyaaryahan bolbogba uu yahay ciyaaryahan xirfadiisa kubadeed ay aad u sarrayso taasina ay markhaati ka tahay koobabka kala gedisan ee uu ku guulaystay haddii ay noqon lahayd qarankiisa iyo weliba kooxdii kubadda cagta yuventus oo uu horyaallo badan kula qaaday waddanka talyaaniga ciyaaryahaana bol bogba ayaa waxaan shaki ku jirin in isaga iyo macallin morinio aanay isku wanaagsanayn waxaanse la hubin labadooda midka sii joogi doona maadaama xurgufta labadooda ka dhexaysaahay ay noqotay mid shaacbaxsan oo dadka ciyaaraha daawooda iyo weliba warbaahintuba ay aad uga warqabaan isla kooxda kubadda cagta ee manchester united ayaynu ku jirnaayay ciyaaryahan luke show oo isagu haatan dib loogu wacay xulka qaranka ee ingiriiska ciyaaraha ay ciyaari doonaan labadan toddobaad ee soo socota ayaa ciyaaryahanku waxa uu sheegay in uu ka rajo dhigay markii uu dhaawacnaa in uu mar kale ciyaarta kubadda cagta dib u ciyaaro ciyaaryahankan oo dhaawac culus uu soo gaaray ciyaar ka tirsanayd horyaalka qaradda yurub oo ay iskaga hor yimaadeen kooxda kubadda cagta ee b s v xilli ciyaareedkii yaryahankani waxa uu sheegay in uu ka rajo dhigay in uu mar kale dib ugu soo noqonayo ciyaaraha kubadda cagta laakiin haatan nasiib wanaag uu aad ugu faraxsan yahay inuu garoommada dib ugu soo noqday islamarkaasina xirfadiisii kubadeed ay keentay in mar kale xulka qaranka ingiriiska dib loogu yeero dhinaca iyo ciyaaraha tenniska haddii aan jalleecana gabadha sarina williams ee iyadu aadka khatarta ugu ah ciyaaraha loo yaqaano tenniska ayaa ciyaaraha semifinalka ee koobka u s open u soo baxday habeenkii xalay ah waxa ayna ciyaar adag oo ay la ciyaartay gabadha u dhalatay jamhuuriyadda jeeg ee la yidhaahdo carolina beliskofa waxay kaga badisay lix iyo afar iyo lix iyo saddex qaybtii hore ee ciyaarta ayaa sarina williams waxaa laga sarreeyey afar iyo laba lagu hogaaminayay hase ahaatee sacab iyo taageero ay ka heshay taageerayaashii soo camiray garoonka magaalada new york ee ay ku ciyaaraysay ayaa dhiiri geliyey deetana keentay in ay guulaysato waxaana koobkan u s open oo isagu haatan gabagabadii soo gaaraya ayaa sarina williams iyadoo uun sanad ay ka soo wareegtay markay umushay gabadheeda olombiya ayaa haatan ciyaaraha semifinalka u soo baxday haddii ay markaa ku guulaysato koobkan waxa ay noqonaysaa qofkii labaad ee afar iyo labaatan mar ku guulaysta ciyaaraha tayniska koobkooda waxaana iyadu rikoorkaasi hore u haysatay gabadha la yidhaahdo margaret court oo u dhalatay waddanka australia dhegeystayaal xubintii ciyaaruhu waa naga intaatinee kulan dambe waa mascad oo idile sidaa iyo nabadgelyo
halkaad dhegeystayaal nagala socotaan waa laantar soomaaliga idaacadda v o a haatana aynu ku wada nasanno codadka fanaaniinta magool iyo beerdilaashe
ee xaree duuqarisaad qamarey quruxdeeda leedeeurmaruub helayo uu qaaniidee ee xaree duuqa duqarsaad qamarey quruxdeeda leedeed qalbi jire ilaahay qaayahiyo sharaftee in qanjeedho laegtahay kama uu qadinine ilaahay qaayahiyo sharaftee in qanjeedho laeg tahay kama uu qadinine markan qamar kuwegaba kuwegaba markan qamar kuwegaba kuwegaba qamuyaailige markan qamar kuwegaba kuwegaba markan qamar kuwegaba kuwegaba qamuyailigede qortaada dheere lagu qoray cabbaadhyada markaad xaggayga suuqa loo cisaabey mallaqdaay qabaadka qortaada dheere lagu qoray cabbaadhyada markaad xaggayga suuqa loo cisaabey mallaqdaay qabaadka
heestaasi qormo waxaa wadajir ugu luqaynayay magool iyo berdel cashe iyada ayaana ugu dambaysay idaacaddeenii duhurnimo ay wadajirkeeda kugu soo jeedinayeen xuseen barre aadan iyo anigoo ibraahim xasan daanduray intaan mar kale galabta hawada ku soo noqon doono dhegeystayaal waxaan dhammaantiinba idin leenahay sidaa iyo qaariyo dhaxdu qabashadayda genya qayrabaahow loo qaaday heesa qutunkeeda leed dayax qadimaadiisii aancaad ku qariniyo cirko sagal ku qaydmiyo qurashtii haweenkaay qadiimadiisii ansagaal ku qariniyo cirko sagal ku qaydmiyo qurashtii